Tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka gabdhaha Soomaaliyeed ee Somali Girls waxaana inta badan tababarkani lagu baran doonaa isbeddelka cimilada, la qabsiga isbeddelka cimilada, dhibaatooyinka ka dhasha iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin wacyigelinta ku aaddan isbeddelka cimilada ee guud ahaan dalka. Waxaana tababarka ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Haweenka ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, qaar ka mid ah ururada haweenka ee ka dhisan degmada Baydhabo iyo marti sharaf kale. Faadumo Cali Ibraahim, Guddoomiyaha Ururka Gabdhaha Soomaaliyeed ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixisay ujeedooyinka loo soo qabanqaabiyay tababarkan iyo waxyaabaha ay ka faa'iidi doonaan gabdhaha ka qaybgalaya ee Somali Girls.
hadda wada eegno markii roobabka camal kooy wala dhibaatada saameeyo mase dhibaatada kadheeyo habeen aan badan habeen ayaa la saameeye kasoo kaliyo in filadaane roobkii kooye daadaha gale yaal sharaashinkii markaas nolol maalmeedka walaayo markaas qudaruuriga dhana roobka qaaday saas oo kale may dhiyaasay intii markaas meelo qudarka dalaaca taas oo kale hantida meelog waaye taasna may sawaasay cilmada isbedeli roobkii oo kooy daadeedkii kooy may kaloo kooy beerar beerar beero nafsho hobo roobka zaahid un kooy cimilo isbedelaas dalagii habahaylaay roobka qaade sometimes may dhiyaasay inta dalag nafshi baxanbane markaas roobkii oo lankatalgale usan helna dhibaatooyinkaas waa kubadanaa cimilada saameeyaasa markuun weylna baahanyaa kahortag boontila sameey intuu histirtelin la sheekaysto barnaamijkaas kahortag la sameey miidiyaha kambiin camal la sameey social media ku hadala dhibaatooyinkaas ka dhaladayaan cimiladaas isbedeli wala sababo intii markaas habeenka badan qeyb shalduun oo markaas walfahansan intii ku hadalan ku sheekaysadan iyo isticmaalayaan qeyb shalduun oo digital kan systemka e afka ka hadala koran miidiyaha marsii koran iniskooyi karan ka sheekaysan koran dhibaatooyinka dhalado intaas marku haweenka awoonti markaas u sameeyaan taasna may suurtageliyeen inta markaas barnaamijku laha qaada si ka hortag aan kanagata markaas dhibaatooyinkaas cimiladooda kala kulma lahay inti ka hortag ee nagata hob la sameeya barnaamijkan oo lama bar traininkan oo isan siin suurtagelin inti isan markaas ku faa'iidaystaan isan way deersii kortan bulsho oo isan siin ku badan oo markaas oo ambaan inti la deersi taasoo kale magaalada barakacayaal badan oo kaan badan ka yaalaan iyo la deersii kor ururada bulshada intii hogaamiyaasa iyo oo markaas adeegsadayaan aqoontii oo inta laka barya mase khibradii oo inta laka barya oo adeegsadayaan yaa shaqadii kadabaqoda mase walaaya bulshadii oon adeegayan yaa kadabaqodana an sameeyi koraan barnaamijkan cimilada oo markaas isbedeli si markaas habeenka hortag badan sameyd habeen isku tirsan laga hela habeen markaas oo jaalanjiga mase caqabada kulakulamo cimilada hortag badan ka sameeyaan taasna iyadaasiin kuma hadnagaana dhanka dambeyntii gudoomiyaha ururka ee gobolka baay marwadeeran cabdi ibraahim yaa sheegtay in la baahanya tababarada noocan ee siyo bulshada walbadan uun ku fahmaan isbedelka cimilada linku horseeda fadi mase wacyigelin linku suubiya fadi isbedelka cimilada roobka oo meel araay hadaninkooy barakacayaasha kolley ku warqabnaan wal oo hadda una nisi sheeganaano geegsida male wal un unku warqabna male roobka horta ilaahay ninsheeni ilaahay mayl araakii caafimaad io barwaaqa qaba ilaahay ninkaweel nabadkiisa hogaamisadaaw taasaa horta ilaahay ku tuugan kusakow aragdeen mayl araayo dadka bersho guryaal faylama qabaan bersho bacda sii iriidankan dhawaasa kutu ka riiganta roobkii oo mfiladaane micnaa ooka isku bariga galeenga martika kooyti mayl araayo dhibaato iyo mayl araay kashakashag ada may ku sheekaya koro marka inii oo iska hirignaano walaagiba dhibaatadaas iyo xaalkaas ku horseeda fadi inii garab isku siinaano isku kaalmaynaano sidii unaku horseeda fadnay wacyigelin suubii fadnay dadka sheega fadnay dadkii oo dhibkaasay muddooyinkanba guud ahaan dalka waxaa ka soconaya tababaro diiradda lagu saarayo ka hadalka diyaargarowga isbeddelka cimilada iyo sidii lala qabsan lahaa xaaladaha ka dhasha isbeddelka cimilada